bulshada ku nool deegaanka tuulo ooman ee gobolka galgaduud ayaa baaq u dira wasaaradaha kala duwan ee dowlad goboleedka galmudug iyagoo ka codsaday in laga jawaabo baahiyaha asaasiga ee deegaanka ka jira dadweynaha deegaanka ayaa sheegay inay wajahayaan caqabado adag oo dhanka nolosha sida biyo la-aan caafimaadka oo xadadan iyo fursadaha waxbarasho oo aan ku filayn waxa ay si guud baaq ugu direen wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug iyo wasaaradda tamarta iyo kheyraadka galmudug waxa ayna ka codsadeen in deegaanka laga taageero waxbarashada oo ay bulshada deegaanku qaab isxilqaana ku dhiseen laba qool oo bulshada deegaanka qaar ka mid a ay hadda wax ku bartaan sidoo kale waxa ay wasaaradda tamarta iyo kheyraadka dowlad goboleedka galmudug ugu baaqeen in ay dhanka biyaha ka saacido bulshada ku nool deegaanka tuulo ooman ee gobolka galguduud waxaan u qaylo dirsanaynaa oo rabnaa inay naga taageeraan waxbarashada dhammaan ciddii iskuulka aan dhisnay oo wax la yahay mudanna inay naga taageerto oy gacanna siido hadday tahay shaksi ilaahay oo wax siiyey oo naga bixi kara mushaar macallimiinta ama macallinka hadday tahay adduunka haddeer wax badanaa ka jiree dad maamul ama wax lamida gacanta kula jira oo naga taageeri kara waxaan rabnaa inay naga taageeraan oo ay gacanna siiyaan ayaan u baahannahay dadka waxbarashada ku lugta leh oo u dhashay deegaanka waan u baahannahay waxaan u qaylo diraynaa wasaaradda waxbarashada galmudug carabkala agmari mayno waxbarashadu waxaa waaye meel kasta waa taallaa waxayna u baahan taha taageero ciddii wasaaraddaas aan carabka ku dhufanna ka mid a oo wax noo qaban karta yaah waxaan u diraynaa inay wax ka qabato arrintan baahida meesha taalla
waxaan ka rabnaa wasaaradda waxbarashada iyo wasiir dhoorre oo wasiir dhoorre wasiirkoodii yahay kaanagiina uu yahay inay macalimiin noo soo diraan oy waxbarasho noogu soo diraan oo maclimaanta noo keenaan waan ka rabnaa marka koowaad marka kaloo labaad meeshan waxaa la yidhaha tulo ooma ceel ma leh cidoon ceel lahayna waxaa ka taagan iskool dad shacabahaa ku nool dad shacaba haa ku nool booyaday biyo ku cabaan iyo bac bac iyo buyad ay biyo ku cabaan ceel gacmeed ay cabaan oy shubaan oo ceel gacmeed ugumayaan ceel matoora oo riig saaran yahay ka cabaan ugumayaan waxaan codsahaynaa tuulo oo mana magaceedii ahay haddeerna iskooladaa ku yaal dad islaam ahoo shacabuna waa degan yahay matooran ku biyo cabno oonaan meeshan ugu haayeen caalamkaan ka codsahaynaa deegaanka tuulo ooman ee gobolka galguduud ayaa ka mid ah deegaanada hadda soo hana qaaday waxaana deegaanka hadda laga hirgeliyey iskuul bulshada deegaanku qaab isxilqaana ay ku dhisteen kaas ay wax ku bartaan bulshada deegaanka